madina alla iseeyo
bismillahi raxmaan iraxiim kulanti waxaana wanaagsan qeyrtana dhegeysanaysaa idil ahaantiinba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caafimaadka raadi haysnaayo oo toddobaad walbaad dhegeysataan barnaamijkanigoo xaliimo cali ibraahim ay idinla socodsiinaya farsamada waa zaki mar kale waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caafimaadka oo toddobaad walbaad dhegeysataan caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan cayrinay
isku soo noqod wanaagsan qaartana dhegeysanaysahay toddobaadkan barnaamijka waxaan kaga hadli doonaa ama diiradda aan ku saari doonaa daadashada timaha iyo waxyaalaha keena barnaamijkeena waxaan ku wareysanay qof uu ka daatay timaha iyo sidoo kale aqoon-yahan iyo sidoo kale mid ka mid ah dhaqaatiirtan wax ka weydiinay waxyaabaha ugu waaweyn ee sababa iyo rag iyo dumar sida ay ugu kala badan yihiin daadashada timaha waa arrin si weyn u saameysa nolosha qofka balse waa mid la fahmi karo lana xakameyn karo marka loo ogaado sababaha dhabta ah wacyigelinta bulshada ee cilmi baaris lagu sameeyey deegaanka iyo helidda adeegyada caafimaad oo tayo leh waa tallaabooyinka muhiimka ah oo gacan ka geysan kara xal u helidda dhibkani ay bulshada ku qabaan daadashada timaha ugu horeyn waxaan siinayaa leyle axmed oo ka mid ah dadka ay horey u saameeyeen daadashada timaha waxaan wax ka weydiinay waxyaalaha ay kala kulantay daadashada timaha iyo sidoo kale sida ay ugu kabsatay ayaan wax ka weydiinay daaweyn dheeraad kadib ee markore kusoo dhawow idaacadda ismaaciil waa ku dhawaa waa mahadsan tahay waa ku dhawaa barnaamijkaada ee waa mahadsan tahay marka xigta ee waxaad ka mid tahay ee bukaanada kasoo kabtay daadashada timaha goorme ay ahayd markii ugu horeysay ee dareentay in timahaagu aan si caadi ahayn u daadan bismillah waxaa dareemay waq- waqtiyada qaar markaa shanleenaayo iyo markaa cadaadis xoogan saaro timaha way daadanayaa iyo sidoo kale markaa dhaqo kadib oo sh- in- inaa isku- inaa habeeyo isku dayo daadasho fara badan oo ku arki jira timahayga
ee waa mahadsan tahay ee ma dareentay markaas een, in ay ku keentay niyijab iyo walbahaar
haa timihii iska daadanayo aadan ogeyn waxa ku haayo dhibaato xa- aad u xooganaa kala kulmay adiga dhibaatooyinka way iska badneedaa kala kulmay
ee waa mahadsan tahay ma ogaagtay ee sababta timahaaga ay u daadanayeen sideen lagu ogaaday haa waa ogaaday oo faristii horta dhakhtaraa la xiriiray dan wuxuu ii sheegay inuu fitamiino iga maqan yihiin Een, fitamiinadii markuu markaa qaat kadib waa ku caafimaaday
een, tallaabadii ugu horeysay ee waxtarka badneed ee ay qaaday maxay ahayd waxa ay tallaabadaas markaa dhakhtarka u tago uu yidhi waxaa kaa maqan fitamiin d kadib fitamiin d-giyaa dib u qaatay timahaygana kabasha aad u balaarnaa ka dareemay
een, waa gartay timahaaga hadda si buuxda may usoo laabteen ee, mise weli dadaal ayaa ku jirtaa ma timahayga sidii saxda ahayd oo usoo laabteen wax hadda in badan waa soo dadaala almost laba sano aa ku dadaalaya hadda laakiin si buuxda usoo laabteen wax dhibaata ma qabaan een, waan gartay ma u aragtaa in daryeelka timaha uu yahay wax joogto ah oo la sii wado xitaa kadib marka ay soo kabtaan dadka een, sidaadoo kale ee timaha ee saameynta ka yeesheen oo fitamiinada ay ka maqan yihiin ama cuduro kale ku dhacay kuwaas maxaa kula talin lahayd waxaa kula talina horta timaha waxa ugu muhiimsan ee loo qaban karo waxay tahay nadaafadda sidoo kaleenta in mar walba si joogto loo hagaajiyo oo loo kontaroolo fitamiinaadkii wax ka maqan sidoo kale timaha mar walba haddaa hagaajiso oo haajiinkeeda u saxdo wax dhibaataa kale ma kulmaysid marka xigta waxaan siinayaa axmed mataan oo ka mid ah aqoon-yahanada ku dhaqa magaalada jowhar ahna bara wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala magaalada jowhar waxaan wax ka weydiinay ka aqoon-yahan ahaan sida ay bulshada ugu dhiiringelin karaan xal u helidda daadashada timaha taasoo ah mid laga hortagi karo una baahan wacyigelin dheeraad ah ee markore soo dhawow cali ibraahim waa kaaga mahad celinayaa adiga iyo bahda idaacadda isnaayo raadiyo Ee, marka xigta ee, waxaad nooga warbixisaa maadaama aad ka mid tahay aqoon-yahanada ku dhaqa magaalada jowhar sababaha ugu waaweyn ee bulshada ku sababa in ay ka daataan timaha sababaha horta ugu weyn ee timuhu ay u daataan bulshada soomaaliyeed yacni waa waxyaabo aad u fara badan ayaa sababi karta waxyaabaha ugu waaweyn ee maanta aan dhihi karno waxaa sababi kara waxa weye waa nadaafad darrada oo qofka hadduusan nadaafinin ama daryeelin timihiisa dabcan wa- way daadanayaan waxaa kale ugu weyn ama maxaa la yidhahda muhiima nafaqo xumada midda labaad ay soo raacaysa waxaa weeyaan nafaqo xumo oo yacni qofka hadduusan timihiisa nafaqeyneynin ama waxyaabo proteinisa ama waxaa la yidhahdaa eh, uunan si isticmaaleynin waxyaabo na- timaha nafaqada u leh ama fitinimaadka macdanta leh ee dhulkiina hodanka ka baxa sida macdanta ironta ama sinkiga ama proteiniska waxay sababi kartaa inay timuhu lumaan ama ay daataan dabcan taas waxaa sii raacda stresska qofka hadduu stress badan qaada ama cadaadis ama welwel badan soo fuulo dabcan waxyaabaha lumin kara inuu timihiisu aad u daataan ama maxaa la yidhahda aad u gaagaabtaan waxyaabaha keeni karta maxaa la yidhahda bulshadeenna ay kusoo badatay stresska oo waxyaabaha sababi kara in maxaa la yidhahda timuhu ay daataan dhakhaatiirtuna inta badan waxay sheegaan "Ah, kale ee burin kara ama timaha yareyn karana waxaa ka mid ah sida een, cudurrada sokorta oo kale een, xaqiiqatan een, dhiigga raaca ama maxaa la yidhahdaa anemiyada oo kale ama cudurrada qanjirka ku dhacaya tyroidka waxay keeni kartaa in tumaha dadka ay ku lumaan marka waxyaabaha ugu waaweyn aan dhihi karno ama aan xogo tusaaleyn u sameyn karno bulshadeena waxa weeyaan waa intaas inkastoo ay jirto in fara badan ama maxaa la yidhahdaa een, ay jiri karaan waxyaaba timaha luminaayo laakiin inta aan isdhihi karno waa inta ugu muhiimsan waa intaa ayaan kusoo koobaya mahadsantahay
Een, waan gartay ma jiraan arrimo badan oo la xiriira ee, nafsiyan ee qofka ku keena inay timaha ka daataan
ها وجران يعني arrimo badanaa jiro oo yani dhan nafsiyaad ah oo la xiriira maxaa la yidhaahdaa een, inay timuhu daataan oo tusaale hadda waxaa ka mid ah een, saameynta nafsideed ama maxaa la yidhaahdaa psychological impact oo yani qofka kalsooni dara ku ridaysa inuu bulshada ku dhex milmo hadduu timihiisa daato ama timihiisu aad aad ay u yaraadaan inuu yani niyadjab ama kalsooni meesha ay ku lunto inay lasoo dariisto yani murugo walbahaar een, in xitaa dadka uunan soo dhexgelin meelaha qaarkood waxaa laga yaabaa een, haddii laga invade gareeyo meela maxaa la yidhaahdaa een, een, een, een, miisaankeedu culus yahay oo kale ama xaflado maxaa la yidhahdaa inuusan sabar gelin maga- ma garanaysaa inuu sabar gelin muuqaal uu duubin taasoo marka een, lidi ku ah maxaa la yidhahdaa kalsoonidiisa oo aada u yareynaysa marka waxaa kaloo jiri karta een, oo mid labaad oo xigta ah saameynta bulshada ay ku leedahay social maxaa la yidhahdaa culture impact iyadana saameyn weyn ku yeelanaysaa waayo qiyamka bulsho iyo quruxda waxay tusaale u tahay tusaalena u tahay een, astaan qurux badan u tahay bulshada soomaaliyeed khaasatan dumarka marka la joogo tusaale hadda hablaha oo kale markay timahooga daataan ama ay timuhu ka madhaan xitaa waxay ka baqaan inay guursadaan qaarkood oo kuma dhacaan oo waxay ka cabsanayaan xiriirka guurka oo kale ama bulshada inay kusoo dhex milmaan ama maxaa la yidhahdaa fursadaha ay heli karaan in timahaas aawadood yacni ugu daataan garanaysaa waxyaabahaas oo kale waa impact ay ku noqonaysaa dhanka bulshada marka su-aashan waxaan kusoo gaanuudayaa saddex aan kala qaadaynaa waa mid caafimaad ahaan mid nafsiyan iyo mid bulsho caafimaad ahaan minis inuu cuduro jiro ama nafaqa nafaqa xumo jirto nafsiyan oo ah inuu qofkan yacni niyad ahaan iyo uniijabo ama kalsooni daro ay timaado iyo dhanka bulshada oo cadaadis kaga yimaada m- qaab muuqaalkiisa ama featureska qaabka u egyahay qofka yacni taasi waa astaamooyinka yacni kalsoonida darada qofka ku ridaysa ee nafsiyan caafimaad ahaanna u qaadi karaa okay waan gartay ma is leedahay een, way jiraan marxalado kala duwan ee sababa in ay timaha daataan
ها طبعا إن وجران محل هذا دادشada timaha oo yacni noocyo kala duwan ay leedahay yacni u daadan kartaa iyadoo loo eegayo mar- marxaladaha ay ku jiraan een, ragga ama dumarka astaamooyinka marka lagu garan karo waxaa ka mid ah een, ragga oo kale waxaa laga yaabaa inay dhinacyada oo kale ay ka daataan ama maxaa la yidhahdaa bartamaha ama dhexda oo kale maskax dhanka maskaxda oo kale inuu ibar ka noqdo ayaa macquula ugu dambeynta u baaba'o dhanka haweenka laakiin waxaa laga yaabaa inta badan u khafiifaa timahooda aada u daataan khafiif zaadna u noqdaa laakiin sida ragga oo kale yacni ma gogo-aano yacni maxaa la yidhahdaa een, dhexda oo kale kama go-aan taasna waxaa sabab u ah waa genetiska ama hereditga inuu macnaha qofka biniaadanka maxaa la yidhahdaa heredity ahaan eh, way noqon kardhaa dhanka dumarka markaan eegno cadaadis ku yimaada yacni walwal ama stress ama markay ku jiraan yacni xilliyada dhalmada oo kale ama qalinada oo kale ama walbahaar ama nafaqadaro markay jirto dabcan wuu daataa oo aada u yaraadaa Ee, bal ka baran saameynta ugu weyn ee nafaqa daradu ay ku yeelan karto ee timaha ka aqoon-yahan ahaan maxaad is leedahay ee nafaqadu darada waa ay ku yeelan kartaa timaha dabcan eh, waa su-aal aada u muhiimsan waad mahadsan tahay xalima nafaqa daradu ama cunto xumadu waxay saameyn saameyn weyn ama mid taban ama mid togan ku yeelan kartaa inay timu daataan waayo timu haddaysan helin nafaqo ku filan waa way daadanayaan timaha tusaale hadda cunooyinka borotiinka ku yaryahay hadduusan qofka isticmaalin timihiisa aada u daadanayaan marka timuhu hadaas- haddaad hesho cunto dheelitiran oo borotiin leh timaha way kobcayaan way korayaan laakiin sidan haddaysan borotiin lahayn cuntada yani timahaagu aad u daadanayaan wana maxaa la yirahdaa khafiifayaan maado kale waxaa jirta siinka la yiraahdo oo iyadina ka qayb qaadata inay xoojiso timaha kobciso timaha marka maadooyinkaas iyo waxyaabahaas haddaan la isticmaalin waxay saameyn ku yeelan kartaa inuu tumiyo daato fitamin d-ga ka mid ah fitamin d-ga isagana waxaa weeyaan waa qayb ka mid a waxyaabaha aadka ugu fircoon ama u nugul ama maxaa la yirahdaa unugyada uu isticmaalo timaha oo haddii fitamin d-gaagu aada u hooseeyo waxaa laga yaabaa inuu timahaagu aada u buro oo u daato badanana bulshadeenna waa waa laga wacyigeliyaa Een, hadday dhakhaatiirta la kulmaan waa loo sheegaa inay fitamin d-ga aada u isticmaalaan fitamin egan sidoo kale isna wuxuu ka qayb qaataa horumarinta unugyada timaha oo yacni wuxuu kobciyaa ama maxaa la yirahdaa kor u qaadaa isku dheelitirka timahaaga inay helaan nafaqo aada u badan oo waxay siinayaan timahaaga inay xoogeystaan ay noqdaan yani kuwa adag oon daadanayn marka dhanka cunooyinka marka loo eego waxyaabaha kobcinaya ama kor u qaadi kara waxaa kamid a sida inuu qofka isticmaalo digaaga eh, maxaa la yidhaha kalluunka oo kale digirta oo kale ama lowska oo kale waxyaabaha waa zinkiga laga helo waay, ama proteinska laga helo inuu aada u isticmaalo Een, kalluunkana waxaa laga helaa saad la socotay vitamin d baa ku jira Een, asigana waa muhiim inuu qofka aada u badsado si marka nafaqada timihiisa maxaa la yirahda u xoogeysto iyo qudradda cagaaranoo oo ayaduna aan ka helno vitamin a iyo ironta iyo waxyaabaha la midka ah. marka waa waa muhiim inuu qofka isticmaalo iyo qudaarta dalkeena ka baxda sida afakaadhada oo kale een, qudaarta saliidda leh maxaa la yirahda ee laga helo vitamin eda oo caafimaadkana u fiican marka intaasaan kusoo koobay waa mahadsantahay ee ma gartay bal ka waran maxaad is leedahay xilliyada hooyooyinka ay uurka leeyihiin ee la kulmaan daadashada timaha sidee hooyooyinkaasi loogu sameyn karaa wacyigelin
aad iyo aad aa umahadsan tahay Een, su-aalahaagu aad ayay muhiimsan yihiin Een, xilliga xilliyada dhalmada marka la joogo ama dumarka markaan ka hadlayno dhanka uurka oo kale inta lagu jiro heer he- ee, maxaan yirahdaa heerkaasi ama heerarka hormoonka hormoonka estrogenka kor u kaca marka xilliyada ay dumarku ay leeyihiin uur ama ay xaamil yihiin taasoo marka dumarka timahoogu ay u muuqan karaan yacni kuwa yara daadanaya waxaa sabab u ah estrogenka estrogenkaasoo ku jira oo ah mid dabiici ah oo yacni timaha isku haya marka kaas hadduu kordho timo daadashadu marka aad u maxaa la yirahdaa saameyn ku yeelan kartaa xagga dhalmada sidoo kale dumarku markay saddex ilaa afar bilood ay ay ka soo wareegato dhalmada yacni hormoonka estrogenka si degdeg u hoos ugu dhacaa taasina marka waxay sabab u noqonaysaa marka inuu timuhu sikadiisa ay u dhacaan oo yacni xaalad degdeg ay ku timaado marka waana wax iska caadiya oo normal dhaca laakiin lix bilood ilaa labayo toban bilood adigu muddo sanada ilaa lix bilood way kusoo noqon karaan hadday gabadhaasi ama qofkaas uu isticmaalo waxyaabaha nafaqada leh ee timaha soo kobciya ama soo celiya sidooday kusoo noqonayaan sidoo kale een, dumarku markay xilliyada caadada u joogo isbedel baa ku dhaca estrogenka taasoo sababi karta markaa ama soo deji karta inuu timu daataan ama ay ogaan karaan xilliyada markaa timu inuu daataan ama markay caadada soo dhawada oo kale ayay dareemi karaan inuu estrogenku aada u yaraado stresska iyo hurdayaraantana ayana waa keeni kartaa timi daadashada waayo walaaca oo kugu farbata maskaxdaada walbahaar ku furma yacni xaalado kale aad gasho dabcan timahaagu aad ay hoos u dhacayaan marka qofku wuxuu dareemayaa khatar caafimaad uu dareemayaa Een, taasoo sababi karta marka waxyaabaha sida degdeg ah maxaa la yirahdaa timahaagu inay hoos u daataan marka stressku waa waxa ugu badan ee bulshadeenna uu ku badan yahay oo sababi karta inuu markaa timaha ku daato
Ee, bal ka waran ee daaweynta timaha xagga caafimaadka iyo xagga dabiicigaba
daaweynta timaha ee daadanaya ee, waxay noqon kartaa mid caafimaad oo dabiici ah laakiin dadka inta badan waxay sameeyaan qaladaad taasoo keeni kartaa inay timuhu kasii daraan xaaladahooda marka daawooyinkaas waxaan kala qaadanaynaa daawooyin iyo daawooyin dabiici ah oo wax ku ool ah oo yani hore loo tijaabiyey oo medical treatment ah tusaale waxaa ka mid ah eh, monodixialka eh, dawada la taasoo maxaa la yirahdaa lagu isticmaalo yani xagga madaxa laga ist- eh, laga qaataa oo topical ahaana loo qaataa taasoo macnihii eh, waxay korisaa ama maxaa la yirahdaa kor u qaadaa eh, wareegga dhiigga oo yani xagga madaxa iyo timaha waxay kaloo sare u qaadaa dhanka maqaarka oo waxay ku taageertaa inuu timahaasu aad u kordho waa daawooyin la tijaabiyey oo cilmi baaris badan lagu sameeyey rag iyo dumarba way isticmaali karaan way isticmaali karaan oo yacni maxaa la yidhaahdaa een, timahooda u adeegsan karaan Een, waxaa kaloo jirta iron supplement in la isticmaalo oo kula talin lahaa bulshada inay isticmaalaan iron supplements oo ay ka heli karaan een, ah, maxaa la yidhahdaa meel- goobaha caafimaadka taasoo marka ayaduna eh, waxay ka caawineysaa inuu timuhu qofku ka daato eh, waana tima maxaa la yirahdaa dawadaas waxay adkeyneysaa ama ay maxaa la yirahdaa kor u qaadeysaa kobaca timaha marka daawooyinka dabiiciga way fara badan yihiin waxaa kaloo ka mid ah saliidda eh, rosemary la yiraahdo eh, sida caadada aan wada naqaano Een, marka waxaa loo baahan yahay een, inay dawooyinkaas isticmaalaan iyo waxyaabaha nafaqada leh ee maxaa la yiraahdaa cunooyinka nafaqada leh iyo inay cabaan biyo badan waayo cunooyinka nafaqada leh ee laga helo proteiniska iyo ironiska aan hore usoo sheegnay iyo vitamin d gu waxay sare u qaadaan maxaa la yiraahdaa een, een, een, een, inuu timahaagu sii waaro oon isan daadan Een, biyo cabka badanna waa waxay maxaa la yiraahdaa qoyaan jirka oo yacni hadduu maqaarkaada qalalo yacni dabcan timahaaguna wuu daadanaya marka si maqaarkaaga u qoyanaado oo qoyaan u helo timahuna qoyaan u helo waa inaad biyo cabkaagu aada u farbataa marka isticmaalka ugu badan ee dadku ama qaladaadka dadka ay eh, ugu waaweyn ee dadka sameeyaan waxaa ka mid a yani isticma- inay isticmaalaan kiimikooyin xad daaf ah ay timaha ay mariyaan taasoo marka ay ku keeni karto maxaa la yirahdaa een, een, tusaale hadda kalarka oo kale haddaad kalar badan marayso timahaagu way daadanayaan waayo kiimikooyinka hadda uu kusoo batay soomaaliya oo waa laska soo geliyaa lama fiiriyo so marka dadka badanana way marsadaan oo bulshadeenu way badan yihiinba inay kiimikalka marsadaan Way- waxay sahlanaysaa inay timahaagu daataan een, xanuuno badan ku keenaan unugyada timahaaga madaxaaga ku xanuuno marka isku darka daawooyinka iyo saliidda aan maxaa la yidhahdaa cilmi ku salaysnayn waxay keeni kartaa in timahaagu nafaqadaro ku rido ay daataan een, maxaa la yidhahdaa taasoo marka xitaa maqaarkaaga dhaawac ku keeni karta marka bulshada waxaan kala talin lahaa inay yareeyaan waxyaabaha aan ama dhakhtar kuusoo qorin ama chemicalska ku badyihiin inay iska yareeyaan ay isticmaalaan waxyaabaha dabiiciga ee maxaa la yirahdaa timaha nooleeya ama maxaa la yirahdaa ku- maxaa la yirahdaa aanan kaa daadan karin ee bal ka waran kaalinta aqoon-yahanada ay ka ciyaari karaan wacyigelinta bulshada ee daadashada timaha aada u mahadsantahay su-aashan waa su-aal muhiim ah kaalinta aqoon-yahanadu ay ka ciyaari karaan wacyigelinta arrimaha yani dhanka timaha la xiriira waa mid aad u horta u muhiimsan aan marka la eego een, sida timaha ay muhiim ugu yihiin een, bilicda iyo dhaqanka bulshadeena soomaaliyeed ama deegaankan ku nool nahay Een, kaalinta marka ugu muhiimsan aan ka qaadan karno yani ka aqoon-yahannimo yani waa inaan ku wacyigelinaa ama barnaa barida yani sababaha cilmiga ku salaysan ee timahay u daataan marka aqoon-yahanadu waxay bulshada ka saari karaan eh, khuraafaadka ama fikirka qaldan ay maxaa la yiraahdaa bulshadu ka aaminsan tahay yani in laga saaro oo yani loo sharxo noocyada kala duwan ee timo lu- ee sida timahay u lumaan sababaha caafimaad ay keeni kartaa waxyaabaha ka saacidi kara in maxaa la yirahdaa bulshada laga wacyigeliyo ama maxaa la yirahdaa eh, yani dhankaasi waa waa muhiim in aqoon-yahanadu ay ka wacyigeliyaan sidoo kale eh, dhakhaatiirta ama aqoon-yahanada ku takhasusay cilmiyada caafimaadka sida nutritionistka oo kale ama maxaa la yirahdaa eh, nerseska oo kale waxaa loo baahan yahay in bulshada ay ku dhex nool yihiin ay macnaha ay ka dhisaan cunooyinka yacni maxaa la yirahdaa ay u sheegaan cunooyinka nafaqada u leh j- maxaa la yirahdaa timaha iyo ciladaha nafaqada xumada keeni karta inay u sheegaan oo ka wacyigeliyaan waayo aqoon-yahan weliba yani wax buu bartay oo maxaa la yirahdaa ku salaysan yani hadday noqoto dhanka caafimaad ahaan eh, dhanka maqaarka een, dhanka nutritionka ama cunnada in laga saxo si timahoogu u kobcaan sidaa awoodeed waxaa looga baahan yahay dadkaas aqoon-yahanadu inay wacyigelin xooggan mar walba ay siiyaan ama dawooyinka maxaa la yirahdaa lagu hortegi karo inay timu daataan ama kimikaaliska la isticmaalo dumarka inta badan isticmaalaan ama ragga qaarkood ay isticmaalaan in laga dhiirigeliyo eh, inaysan isticmaalin lagu dhiirigeliyo in maxaa la yirahdaa waxyaabaha nafaqada leh eh, maxaa la yirahdaa hore usoo sheegay inay isticmaalaan si ay marka timahooga ugu ilaaliyaan inay daataan ee waa gartay ugu dambeyn maxaa fariina u diraysaa bulshada ku dhaqan magaalada jowhar kuwaasoo inta badan ay la kulma daadashada timaha ka aqoon-yahan ahaan maxaad fariina u diraysaa waa su-aal aada u muhiimsan Een, dariiqyo fara badan aad jirto oo yacni ku habboon bulshada in yacni fariimaha ku saabsan daryeelka timaha lagu gaarsiin karo si aad la socoto b- bulshadeenna inta badan waxay isticmaashaa ama dhalinyaro ahaan ama dadka waxay isticmaalaan social media loo isticmaala hadday noqoto youtube tiktok facebook instagram aaladahaas iyadoo la isticmaala looga faa'iideysanayo bulshada gaar ahaan dhalinyarada waxaa lagu baraarujin karaa maxaa la yirahdaa inay eh, maxaa la yirahdaa muuqaal ahaan loogu soo duubo short videos oo sharxaya sida tima ay u daataan iyo sida loo daryeelo in yacni muuqaal ahaan infographics la sameeyo oo lagu wacyigeliyo qoraal ama maxaa la yirahdaa sawiro muujinaya Eh, ama live session in loo sameeyo aqoonyahan aqoonyahano badan ay sameeyaan ama baryaal caafimaad ay ugu jawaabaan su-aalaha dadweynaha ay qabaan dhanka yacni timaha oo kale ha u ogolaan marka fikrado qaldan ama isku dayo halis ah inay timahaagu waxyeeleeyaan marka waa muhiim marka dhalinyarada iyo dumarkuba inay fahmaan sababta horta timahaagu u daadanayaan marka waa inaad cuntaa cunno caafimaad leh naso waa inaad nasataa yacni nasiimo kugu filan ood hurdaa Een, waa inaad daryeeshaa timahaaga waayo daryeelka timahaagu waa daryeelka naftaada dhalinyaradan waxaan ku boorin lahaa inay ka fogaadaan waxa- yacni waxyaabaha chemicska ama lagu buufiyo timaha inaysan timahaysan mirin waayo timahaaga yan noqonin meel yacni wax kasta layskaga tijaabiyo intaasaan kusoo koobayaa waa mahadsan tahay ugu dambeyn waxaan siinayaa doctor cali faarax oo ka mid ah dhakhaatiirta ku dhaqa magaalada jowhar waxaan wax ka weydiinay sababaha ugu waaweyn ee keena daadashada timaha doctor markale kusoo dhawow ee barnaamijka calimoo ku dhawaada marka xigta waxaad nooga warbixisaa waxyaalaha keena daadashada timaha ugu horeyn timo daadashada waxaa sababi kara ama sababa ugu badan timo daadashada dadka da-da yar waxaa keeni kara dhaxal qofka waalidkiisa hadduu qabay timo daadasho ama bidar asaga waxay u sababi kartaa een, inuu timaha ka daato midda labaad waxaa keeni kara walbahaarka iyo stresska qofka hadduu maanta oo dhan stress ku jiro waxaa keeni kara inay timaha ka daataan sidoo kale waxaa keeni kara cunto xumi qofka haddii cuntadiisa xun tahay ee ku yar tahay nafaqooyinka gaar ahaan sida birta zinkiga iyo borotiinka haddii ku yar yihiin, waxaa laga yaabaa inay sababaan een, timo daadasho waan gartay een, ma jiraan ee marka laga soo tago nafaqooyinka oo kale een, cudurro sababa in timaha ay daataan sidoo kale inta haddii qabo cudurka een, qofka tayrodka hadduu qabo sida haweenka kale dadka tayrodka qabaan raggana ay anemiga qabaan oo u sababi karaan in madaashada ay kusoo degdegto sidoo kaleeto isbedelka hormoonadana wuu keeni karaa qofkaan haddii hormoonadiisa isbedelaan ama daawooyinta qaldan loo siiyo waxaa keeni karaa inay timaha ka taxtaan miya gaar ahaan timaha markay birta ku yar tahay haweenkan sidoo kaleeto waxay ku sababi karaan cudurka PCOS, lupus ama cudurro kaleento.
guud ahaan dhegeystayaal intaasaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka caafimaadka raada heesnaa ayaad kala socoteen warbaahinta heesnaay toddobaadkan barnaamijka waxaan kaga hadlaynay daadashada timaha oo ah arin ku faafta dadka noocyadooda kala duwan laakiin oo si gaara u taabanaysa dumarka iyo ragga da-dooda kala duwan tahay waxaana laga yaabaa in ay tahay arin dabiici ah cudurro ama deegaanka iyo habnoleedka la xiriira dad badan ayaana dareemo walaac niyajab ama xitaa kalsooni daro anigoo xaliimaa idiin socodsiinayay tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga nabadgelyo
aruuriyo iroole dadkuu wada cawdaane midnaan cayrinayne oo caradina hala iseeyo